bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نabيina mحmed وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qala الإmam أbو cbdالرحmn النsائي رaximh اllه taعalى kitaabu qasmi اlfey feygii qeybintiisa caddayntiisii ayuu u kitaab yahay alfey waa maalka ay muslimiintu helaan iyadoo aan wax dagaal ah markaas loo gelin sidaasuu qhaniimada ku khilaafsan yahay axkaamtiisana qur-aanka fii suurati bani nadiir ama suuratu lxashri ayaa aada iyo aada uga hadashay halkaana marka wuxuu ka hadlayaa wixii axkaam markaa dheeraada oo sunnadu ay qur-aanka la dheer tahay iyuu halkan ka gelayaa ayb وبالإsناad qال أخبرnا hاrون بن cبداللh الحmاl وهو أbو موسى الحmاl ثqة rawى lh مسلم والأربعة qال xdثnا عثمان بن عمر وهو العبدي البصري بخاaري الأصل ثqة oo waxaa la yihi lkن يحyى بن سعيد القطان kana la يرضاah ayb عن يونس بن يزيد وهو الأيلي عن الزهري عن يزيد بن هرمز يزيد بن هرمز المدني وهو غير الفارسي يزيد بن هرمز الفارسي ayaa jiro kan maahan kaas waxaa u wariya midkaani مسلم أبو داود ترmdي iyo نسائي waana ثقة أن نجدة الحrورية نجدة بن عامر الحrوري الxaruuriي نسبة إلى xaruuraa waa meeshii khawaarijta isku aruursadeen firqo ka mid ah khawaarijta ayaana waxaa la dhihi jiray النajadaat ninkan ayaana madax u ahaa نجدة الxaruuri mararka qaar marka iبnu cabaas ayuu su-aali jiray uu weydiin jiray masaa-il cilmiya ibnu cabaasna waa uga jawaabi jiray wuxuuna dhihi jiray lowlaa cilmi in la qariyo aanan ka cabsanaynin ma u jawaabeenuu dhihi jiray laakiin maadaama uu cilmi su-aalayo bidciba ha iska ahaadee mubtadicba ha ahaadee in markaas cilmigii oo u baahnaa inuu ka qariyo ayuu ka cabsaday lowlaa marka taas aynan jiri lahayn uma jawaabeenuu dhihi jiray marka kitaabka ansaabka samcaani najadaadka firqadan markuu ka hadlayay baabka nuunka wuxuu usoo celiyey baabulgheyn oo waxaan kusoo sheegnay buu yidhi nisbada alghaadiriyu ayaan ku sheegnay ayb oo bilgheyn almucjama marka wuxuu yidhi wax yaraan ka akrinaynaa si aan u fahmna marka najadaadku wuxuu yihi hadihi الnisbatu qaadiriguu sheega alqaadiriy liطaaئifaة min alkhawaariji yuqaalu lahm algaadiriyatu ayb maxaa loogu bixiyey lأnnahm cadaruu bاljahaalaati fi axkaami اlfuruuc axkaamta furuucda diinta qofku hadduu jaahil ka noqdo waa loo cudur daaraa bay qabeen wahum asxaabu najdata bni caamir alxanafiy ninkaas atbaacdiisay ahaayeen wixii furuuca waa laysugu cudur daaraa bay dhihi jireen wa yuqaalu lahum waxaa la dhihi jiray annajadaat wa kaana min shanihi shanigiisu wuxuu ah najda annahu kharaja min alyamaamati yamaamuu ka soo baxay maca caskarin lahu isagoo ciidan wato yuriidu alasaariqata walluxuuqa bihim naafic alasraq inuu haleelo oo ciidankiisa ku darmo ayuu rabay xoogaa ciidanuu soo watay fastaqbalahu abuu fudayk iyo wacatiyatu ibnulaswad alxanafiy labadaa nin ayaa qaabileen oo ka hor tageen fi daa'ifati aladiina khaalafuu naafica bna alasraq yani asagu marka najda wuxuu rabaa uu kusii socdaa naafic alasraq kooxdiisa inuu ku biiro laba nin oo naafic alasraq kasoo tagtay ayaa ka hor timid marka oo ay isa soo khilaafeen waxaan marka badanaa dad cilmi lena ma aha dad uun waxaa weeyaan marka hadba marka koox ka bax koo kala koox kala gal un u taagan labadaa nin baa marka jidka ay isku arkeen oo soo khilaaftay ninkii oo u socday fa akhbaruuhu waxay u sheegeen bimaa axdatha naaficun min alkhilaafi bitakfiiri alqacadati canhu annagii naafic waa isa soo khilaafnay dheheen oo qolada khawaarijta ka mid oo qacadada la yihaa takfiirintoodan isku khilaafnay kuwa ma la gaalaysiina mase maya yani iyagii dhexdoodii waaye markaan ayb wa biibaaxati qatli qatli اlatfaali wa isqaadi الrajmi iyo waxaan isku soo khilaafnay dhaheen ilmaha in la dili karo ku tegay ilmaha yararka haddii meel lasoo galo waa la laynaa iyagana wa isqaadi الrajmi qofka zaaniga muxsankaa in dhagax lagu dilana waa la yska dhaafayo wa isqaadi xaddi alqadfi iyo qadafka xadkiisa in laga rido canman qadafa almuxsiniina min arijaal almuxsaniina min alrijaal qur-aanka macnaha iyaga daahirka qur-aankay raacayaan waxay leeyihiin qur-aanku wuxuu tilmaamay haddii naag la qadfo siddeetan jeedal oo muxsanada ah ka waajibaysa nin haddii la qadfo laakiin waxba kama waajibayaan waladiina yarmuuna almuxsanaati yay fiirinayaan marka wasfiga ma fiirinayaan waxay fiirinayaan naagnimada iyo ninnimada nacam naagnimada iyo ninnimada wax ku xiranoo male marka nacam min alrijaali maca wujuubi alxaddi calaa qaadifi almuxsanaati min annisaa marka ninkan waxay yidhaahdeen nin balaayo ou noqdayoo waxaasuu keenay oo aan isku soo khilaafnay fa baayacuu najdata jidkiyaa lagu mubaayacooday marka dad iska saayaxtaa ma ahay labadaa ninaa ka hor timid ninkaasi isa soo khilaafeen oo awal u socday oo inta u saarnaa ninkiibaa waxaa looga sheegay labadan waxay la mubaayacoodeen ninkan najdat alxaruuri oo ceedanka wato fa baayacuu najdata wasamowhu amiira almu'miniin amiirulmu'miniin ay ku magacaabeen waa iska amiirulmu'miniinnimo oo waham iska ah waa owham uma inahum ikhtalafuu calaa najdata haddana iyagii iyo najda iskhilaafay faakfarahu qowmun minhum kuwan dad dadkiisii kuwa ka mid a ayaa asaga takfiiriyey liumuurin naqamuuha minhu waxayna ku takfiiriyeen arrimo ay ku qoonsadeen minhaa waxaa ka mida buu yidhi annahu bacatha bnahu najda wiil ou dhalay ou diray maca jeyshin ciidan ou la diray ilaa ilaa ahli lqatiif qatiif xaggeeda inay kasoo dagaalamaanoo u diray faqataluu way dileen marka dadkii meesha joogay wasabaw nisaa naagihiina waa soo qafaaleen ilaa gaalay waxaan dhan u haystaane wafaraquuha calaa anfusihim waana kala qaybsadeen kooxdii yaraydaa naagihii iyo waa ku kala tageen wa qaaluu waxay yidhaahdeen in saarat qiimatuhunna waxaan aan qaadannay haddii qiimahoodu fii xisasinaa intii aan ka heli lahayn haniimada hadday u dhiganto fadalika arrinku waa iska cad yahay wailaa haddii kalena radadna alfadla inta dheeraadka waa celinaynay waa dad jahli unku heshiis ah ma aragtaan wixiibay iska qaateen naagihii bay iska wateen intii aan haniimada ka heli lahayn hadday ka badatana waa celinaynaa wixii ka bato haddaynan ka badanin waabsaan rabnay yidhaahdeen waa diin laisaga cayaarayo ayb wanakaxuuhunna waana naagihiina waa u tageen waa jimaaceen qabla alqismati intaan la qaybinin qeybta ka hor waakaluu min alghaniimati bay cuneen qabla alqismati falamaa rajacuu ilaa najdata markay usoo laabteen akhbaruuhu bidalika war ninkii waxaasay dadkan sameeyeen kooxdan aada dirtay ee ka waran faqaala wuxuu yidhi lam yasackum maa sanactum waxaad samayseen ma idin bannaanayn faqaaluu waxay yidhaahdeen lam naclam ana dalika laa yasacunaa inay arrintaa ma ogeyn annaga inay noo bannaan tahay facadarahum bijahaalatihim iska jaahiliinaa tihiin dhib male buu yidhi waa laydin cudur daara waikhtalafa asxaabuhu calayhi fii dalika arrintaasaa laysku qabtay marka waa la cudur daari karaa imay looma cudur daari karo fatabicahu qowmun calaa dalika qolaa sidaas ku raacday wacadaruu biljahaalaati fi lxukmi alijtihaadiyi arrimaha ijtihaadigaoo farciga ah waa laysugu cudur daaraa bay dhaheen wa qaaluu waxay yidhaahdeen addiinu shay-aani diinku waa laba sheeyay dheheen macrifat ullahi caza wajalla ilaahay in qofka uu aqoonsado wamacrifatu rusulihi uu aqoonsado wa taxriimu dimaa'i lmuslimiina wa amwaalihim inuu xarimo yay ka wadaan marka muslimiinta yacnuuna bilmuslimiina muwaafiqiihim ani inteenaan annaga isku kooxdaa waay macnaha in qofna qofka kale dhiiggiisa ounan banaysanin arrimahaas ma laysugu cudur daarayo waliqraaru bima jaa min cindi illahi jumlatan iyo waxyaabahaas fahada waajibun cala aljamiici wamaa siwaahu wixii intaa ka soo haray faannaasu macduuruun dadka waa loogu cudur daarayaa bijahaalaatihim jaahilnimadooda darteed ilaa an taquuma calayhim اlxujatu ilaa ay xujadii ku ooganto fi اlxalaali wاlxaraami abu sacad assamcaaniy kitaabkiisa alansaabka sidaasuu ku yidhi nacam marka qoladaani marka furuuc waa isugu cud waa laysugu cudur daara hadduu qofka usuul ku gafo ma loo cudur daarayo halkaasay iska qabteen ayagiina marka nacam marka firaqan iskaga dhisan jahliga oo aan diinna baranaynin ee asalkii diinta iyo wixii laga baranayey iyo meeshii laga baranayeyna aan aan taagnayn oo ayaga un muslimiinta ama takfiirin ama tabdiicin quluwi ugu sameeyo saan unbay ku dambeeyaan maalin walba ayaga unbaa iskhilkhilaafaya haddana qoloba qolay takfiirine qoloba qolay tabdiicinaysaa oo ay bidcaysiinaysaa waxa laysku tabdiicinayo ama laysku takfiirinayana adnaa muskatin min cilmin qof leh waa garan karaa wax laysku tabdiiciyo inaynan ahayn qoladan marka sidaanuu ka sheegay alimaamu samcaani marka ninkan qoladan ninka madaxda u noqday way najdat alxaruuri marka wuxuu leeyahay yaziid ibnu hurmus ana najdat alxaruuriya xiina kharaja marku soo baxay fii fitnati bni zubayr fitnadii cabdullahi bni zubayr markay jirtay oo asagay amuwiyiinta ka dhexaysay arsala ila bni cabaasin buu usoo diray yas'aluhu isagoo su-aalayo can sahmi dilqurbaa saamiga oo dilqurbaa qaraabada ay leeyihiin liman taraahu yaad u arkaysaa anaa aayaddu waxay leedahay waclamuu anamaa ghanimtum min shayin faana lilahi khumusahu walilrasuuli walidilqurbaa sow maa saamiga marka walidilqurbaa yaa iskale ibnu cabaas uu weydiina markaninkaa qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas huwa lanaa annagaa iskale buu yidhi liqurbaa rasuuli llahi sal l slam nebiga dadka qaraabadiisa abaa iska leh qasamahu rasuulu llahi sal l slam lahum nebigaa u qeybiyey marka saas ugu jawaabay marka wuxuu ka wadaa isaga wuxuu ka shakiyaa layidhi qaraabadii nebiga maa yeelanayso mase ninka imaamka ah qaraabadiisaa qaadanayso yeelanayso labadaasaa marka ishkaal ka galay ibnu cabaas marka wuxuu leey maya ee qaraabada nebigaa iska leh mar walbo oo la joogo waqad kaana cumaru cumar wuxuu ahaa carada calaynaa shay-an waxbuu noo bandhigay ra-aynaahu aan aragnay duuna xaqinaa xaqeenna wax ka yar inuu yahay fa abaynaa waa diidnay an naqbalahu inaan aqbalno wa kaana aladii carada calayhim waxa uu u bandhigayna an yuciina naakixahum wuxuu ahaa qofka guursanaya inuu u kaalmeeyo wayaqdiya can khaarimihim qofkii ayaga ka midoo daynoobay inuu uga guda deynta wayucdiya faqiirahum ou siiyo faqiirkooda wa abaa an yasiidahum calaa dalika inuu intaa uga badiyana waa diiday cumar yacni marka markuu leeyahay meeshaan ra-aynaahu duuna xaqinaa markuu leeyahay waxaa ka muuqata marka ibnu cabaas iyo cumar isku si inaynan u arkin ibnu cabaas isaga wuxuu arkaa wax go-an inay leeyihiin oo wax hadday go-an yihiin mana laga yaray karo mana laga badi karo waxa haddii aynan wax go-an aysan ahaynna imaamkay u taallaa ama inuu u yareeyo inuu u badiyo hadba sidii maslaxa oo u arko aslanna waxaa laysku khilaafsan yahay fayga alfay fayga sida haniimadoo kale miyaamse waa ka duwan yahay alimaamu shaafici iyo jumhuur ayaa marka iskhilaafsan jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin fayga maalka dhib la-aan ay muslimiintu qaataan maslaa limaslaxati lmuslimiina lagu bixinaa imaamkaana marka tasarufkiisa iska leh wax marka oo khumus laga bixinayo ma jiro alimaamu shaaficina wuxuu leeyahay shan meeloodaa loo qeybinaa hal meelaa laga bixinaa afarta kale waa limaslaxati lmuslimiin halkaas meelna waxaa loo qeybinaa khumusu lghaniima meelihii lagu bixi jiray fa ana lilahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiili baa lagu bixinaa marka meeshaas waa meesha khilaafka ka jooga calaa ra'yi ibni cabaas marka waxaad moodaa shaafici ra'yigiisa inuu ibnu cabaas waafaqsan yahay oo waayo wuxuu leeyahy wax go-anaan annaga leenahay wax go-anna goormay yeelo karaan marka shan meelood meel inta loo qaybiyo meeshii haddana shan loo sii qaybiyo ayay hal qeyb ku yeelanayaan waxaana la yidhaha khumus lkhumus marka khumusulkhumusku waa mustaxaq waana xaq go-an laakiin hadday iska tahay feyga fa huwa ilal imaami hadduu iska yahayna ee markaas yacni ra'yiga cumar inuu saas waafaqayaad moodaayo intii uu sidau ugu qeybin kara markaa inuu imaamka ugu qaybiyo وبه qال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يزيد وهو بن هاrون قال أخبرنا محمد بن إسحاq عن الزهري ومحمد بن علي وأبو جعفر الباqر عن يزيد بن هرmز qاala wuxuu yihi kتبa نجدة إلى بن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن huوa yaa iska leh yuu usugnaaday qaala yaziid bnu hurmus waxa uu yidhi wa ana katabtu kitaaba bni cabaas ilaa najdata anaa warqadii ibnu cabaas uu ku jawaabay anaa qoray buu yidhi oo u qoray najdata alxaruuri yani su-aashii ibnu cabaas uu uga jawaabay warqadii markuu qoraayay anaa qoray buu yidhi inuu aada uga warqabay kutusee waxay kutusee cilmiga in mukaatabo iyo qoraal la ysaga qaadan karo ayay kutusaysaa oo ay tahay mukaatabadu axadu wujuuhi taxamul waxaa kaloo laga qaadan karaa inkastoo hadda najdaada nin wax werinaa uunan ahayn laakiin mukaatabadu way ka mid tahay wujuuhu taxamul waxaa kaloo laga qaadanayaa qof mubtadic ah in cilmi la sii karo hadduu mas'alo weydiiye in looga jawaabi karo oon la dhehaynin qofkani waa mubtadic maxaa cilmi looga jawaabaa maxaa wax loogu akrinaa ma la dhahayo cilmigu wax unbuu toosiyaa wax ma qaldaaya marnaba wax ma haleeyo ayb وأna katabtu kitaaba bni cabaasi ilىa najdata katabtu ilayhi waan u qoray yani katabta tas'alunii sidaanuu yihi ibnu cabaas waad qortay adoo isoo su-aalayo can sahmi di lqurba liman huwa wahuwa lanaa ahla اlbeyti annagaa iska leh ahla lbeyti haddaan nahay ahlu beytka marka ahlaalbeyti waxaa lagu nasbinayaa takhsiis waqad kaana cumaru cumar wuxuu ahaa dacaanaa ilaa an yunkixa minhu ay ayimanaa cumar wuxuu noogu wuxuu ahaa buu yidhi inuu noogu yeeri jiray inuu ugu guuriyo kuweenna aan guurka haysanin ayim marka nin inaag labadaba ayim waa la dhihi karaa wayuxdiya minhu inuu siiyo caa'ilanaa keenna faqriga ah wayaqdiya minhu can haariminaa keenna daynoobayna inuu uga gudo faabaynaa waan diidnay ilaa an yusallimahu lanaa inuu annaga noo sallimo oo noo dhiibo maahane wa abaa dalika asagana waa diiday fataraknaahu calayhi waa uga tagnay marka wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu yaxyaa wahuwa alxumsiyu hiqat rawaa lahu الnasaa-iy yani meesha marka cumar iyo ibnu cabaas ku kale ra'yi duwan yihiinna waa sheegay oo feyga waxaa akharu ahlilcilmi waxay qabaan xukmu lfey imaamka iskale su u qaybinayo say u taallaa wuxuuna ku bixinaa dabcan meelihii aayaddu sheegto maa afaa'a allahu calaa rasuulihi min ahli اlquraa falilaahi walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiili kay laa yakuuna duulata bayna alagniyaai minkum haniimada waa ka duwan yahay oo haniimada iyada shan meelood meelaa laga bixinaa afarta soo hartay dadka dagaalamayaa loo qaybinaa kan laakiin kulligiis masaalix unbaa loo dhaafa ibnu cabaasna isagada wuxuu arkaa in shan meelood meel laga bixinayo feyga afarta kale ayuu imaamku leeyahay isaga inuu ku tasarufo laakiin intan dadkii la yidhi sii ayuu siinayaa waana in go-an oo markaa yacni sida haniimada khumuskeeda oo kale u go-an ayb وبه qال أخبرنا cمر بن يحيى qال xdثna محبوب yعن بن موسى محبوب بن موسى أbو صالح الأنطاkiي صدوq rawى lh أbو dاود والنسائي qال أخبرna أbو إسحاq هو الفزاriي عن الأwزاعي qال kaتبa cمر بن cبدالعزيز baa qoray إlىa cمر بن الوليد buu u qoray cمر بن الوليد marka waa cمر بن الوليد بن cبدالملك ninkii boqorka ah khilaafada haystay alwlيد بن cبدالملك ayaa dhalay ninkaabuu u qoray kitaaban warqad fiihi waxaa ku taalay wa qasmu abiika aabbaha dheeftiisa ama qaybint qeybtiisa ayb laka yacni kaa-inun laka mid adiga kuu sugnaaday waayo ayb oo marka marka waxay ka dhigan tahay wa qasmu abiika wa xadu abiika aabbahaa wixii uu iska lahaa qasmigiisa kaa-inun laka adaa iska leh ayb wahuwa kaasina muxuu yahay marka wahuwa isaguna alkhumusu kulluhu waa khumuska oo dhan waay waa khumuska oo dhan alkhumusu kulluhu wa inamaa sahmu abiika aabbahaa saamigiisa laakiin ka sahmi rajulin min almuslimiin waa saamiga nin muslimiinta ka mida saamigiisao kale ayuu la mid yahay adiga aabbahaa saamigiisa marka markuu leeyahay waxadu abiika kaa-inun laka wahuwa alkhumusu kulluhu aabbahaa dheeftiisa adaa iska leh waana khumuska oo dhan ma ka wado waa u bannaan yahay saas ee tawbiiq waayo waaba ku haydaareynayaa waa ku eedeynayaa wuxuu ku eedeynayaa calaa akhdihi alkhumusa kullahu khumuskao dhan inuu isaga qaatay raadiyan bificli abiihi maca annahu yatacallaqu bixuquuqi gayrihi yacni wuxuu leeyahay khumuskan xuquuq kalaa ku tacalluqdo aabbahaa keliya ma lahan niyaho ayb wainamaa sahmu abiika ka sahmi rajulin min almuslimiin oo kale wa fiihi waxaa ku jira khumuska xaqu llahi wa xaqu rasuuli wadi lqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiil inuu keligii iska qaata maaha u fiirso khumuska waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu marka la yidhi lilaahida nasaa-ina waa tilmaami doonaa litabarugaa laysaga bilaabay iyada nacam ilaahay wax kastuu leeyahay waxaad ka bilowdaa marka walirasuuli walidilqurbaa rasuulkana saami buu khumuska ku leeyahay dil qaraabadiisana waxay ku leeyihiin marka rasuulka markuu dhinto qeybtiisa yaa iska leh imaamka markaas joogaa maslaxadii dadka ugu tasarufayo soo ma fahmin walidilqurbaana marka qaraabadii banulmualib iyo banu haashim waaye marka saamigii rasuulka cidda marka rasuulka meesha ummadda u jooga u joogto madaxda u ah ayaa hadba maslaxadii jirta ku maamulayso marka wuxuu leeyahay adiga aabbahaa khumuska waxbuu kulaha ayuu ku lahay laakiin kulligiis ma lahayn waa lala lahay macnaha ayb ayb famaa akhara khusamaaa abiika yowma alqiyaamati alla badanaa buu yidhi aabbahaa dadka qiyaamaha la doodi doono ile maalkii lala lahaayo haystaa keligiisa nacam maalkii ay dadka lalahaayeen buu isa keligiisa haystaa fa kayfa yanjuu sidee u badbaadayaa man kahurat khusamaa'uhu dadka qabqabsanayo yacni dadka la doodayo kay bataan soo u badbaadayaa wa idhaaruka almacaazifa warniyahow muujinta aada muujinayso adiga muustikada yacni heesaha iyo walmismaara iyo muustikadana bidcatun fi lislaam islaamka dhexdiisa bidcay ku tahay wax oo islaamka ku wanaagsan ma aha inaad yacni heesaha iyo muusiga iyo aada ban aada muujiso yani sidaanay ahaayeen a'imat lmuslimiin ay u arkayen walaqad hamamtu waxaan ku hamiyey an abcatha ilayka inaan adiga xaggaaga usoo diro man yajuru man yajuzu jummataka yacni tintaan dheer qofkaa gooyo nacam jummata saw yacnii tintaan marka xun guudkan yacnii xun qof kaa gooyo ayaan damcay inaan kuusoo diron kaa tintaas aan kaa gooyo marka ayb marka de markaas waxaa laga yaabaa tinta dheer dadka baxsanaayo iyo oo guudka iyo samaysanaya inay iska ahaayeen dadka araadishaan oo iska ardaaladaan innaga lafteenna dhaqankeenna saas un waayo soo maaha tintaas dheerka oo la baxaayo oo marka inta badan dad waxay u badan yihiin marka iska dadka aan iska tunto ama dadka aan fiicnayn isaga badan yihiin dhoorka iyo foodana waaba kasii daran tahay kuwa foodaha iyo la baxaayo iyagana waa jummata saw waay waxaas oo dhan macalushaahidka marka wuxuu ka wadaa khumuskii in loo qaybinayo dadkan wa bihi qaala akbaranaa cabduraxmaan bn cabdillahi bn cabdilxakam wahuwa almisriyu abulqasim hiqatn rawaa lahu النasaaئي qala xadaثna شhucayb bnu yaحya wahuwa tujiibiy almisriyu saduqu caabid rawaa lahu الnasaa-iy qaala xadaanaa naafic bnu yaziid wahuwa alkilaaciyu hiqat caabid can yunusa bni yaziida can ibni shihaabin qaala akbaranii saciid bnu lmusayab ana jubayra bna muطcim anahu jaa huwa wacuhmaanu bnu cafaan ayaa yimaadeen rasuula اllahi sal l slam ay u yimaadeen yukalimaanihi ayagoo la hadlaaya fiima qasama wuxuu qeybiyey oo min khumusi khaybar ah bayna bani haashim wa bani lmuطalib bni cabdimanaaf uu u qeybiyey yani rasuulka khumuskii khaybar wuxuu siiyey banulmuطalib iyo banu cabdimanaaf ayuu siiyey waxaan ujeedaa banulmuطalib iyo banu haashim marka muطalibna waa ibnu cabdimanaaf haashimna waa ibnu cabdimanaaf cuhmaan iyo jubayrna jubayrna wuxuu ka waaa waxau ku abtirsadaa nowfal ibnu cabdimanaaf cuhmaanna wuxuu ku abtirsanaa cabdishamsi ibnu cabdimanaaf marka waxay leeyihiin dhammaanteenba ilmo cabdimanaafan ku ab aan nahaye siday labadaanna aada u siisay labadan jilib labadeennana aada nooga tagtay waayo warka macnaha marka nebigu inay tuhmaayaanna kama wadaani xikmadda bis inuu u caddeeyo ay rabaan ayb walam tucdinaa shay-an annagana waxba nama siin wuxuu yidhi marka faqaalaha waxay yidhahdeen yaa rasuula allah qasamta liikhwaaninaa walaalahen aad u qaybisay banilmuطalib ibnu cabdimanaaf walam tucdinaa shay-an wqaraabatunaa midlu qaraabatihimna waaye ayb faqaala lahumaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ku yidhi inamaa araa waxaan anigu arkaa haashiman haashim iyo walmuطaliba iyo muطalib shay-an waaxidan hal shay inay yihiin aan u arkaa qaala jubayr bnu muطcim walam yaqsim rasuulu llahi sal l slam libani cabdi shamsin walaa libani nawfalin min dalika alkhumusi shay-an waxba ka ugama qaybinin kamaa qasama libani haashim wa bani lmuطalib meeshaa marka madhabka shaafici bay daliil ay u tahay waayo imaamu shaafici wuxuu leeyahay sahmu dilqurbaa waxaa la siinaa banu lmuطalib iyo banu haashim bis lafaha kale la siman ayaga ma qaadanayaan mana la siinayo cillada marka maxay tahay cillada marka laba shayaa meesha taalo lilqaraabati kow walinusrati iyo nusrada labadaas waa waayo markii nebiga la su-aalay waxaa la tilmaamay markii reer bani haashim markii la go-doomiyey oo gaalada ay gooyeen ee ilmree jilibaha ama lafaha bani cabdimanaaf waxay raaceen qurayshta kale marka laga reebo mualib reer bani lmualib reer bani lmualib ayaga waxay garab istaageen reer bani haashim waana la go-doomeen waxaa reer bani haashim loo go-doominayana rasuulka dartiisa ee sal ll ly slam maadaama marka qaraabanimadiina ay haystaan nusradiina laga helay ayagaa la siinaa marka wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu lmuhana qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun a qaala markaa wuxuu yidhi wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu lmuhana qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala akbaranaa moxamed bnu isxaaq can الzuhriy can saciid bn اlmusayb can jubayr bni muطcimin qaala lama qasma rasuulu lahi sal l slam sahma di lqurba bayna bani haashimin wa bani lmuطalib ataytuhu ana wacuhmaan bnu cafaan faqulnaa ya rasuula allah haؤulaaءi banuu haashimin laa nunkiru fadlahm fadligooda ma inkirayna limakanika aladii jacalaka allahu bihi minhum booskaaga adiga alla ou kaa yeelay ou kaaga mid dhigay yani reer bani haashim annaga ma haysano adaaba ka dhashayba oo rasuulki ilaahay ah ara-ayta bani lmualib laakiin reer bani lmualib bal ka waran acdaytahum waad siisay wamanactanaa annagana waanga waa noo diiday wainamaa naxnu iyo wahum minka adiga xaggaaga bimanzilatin hal darajaan ka joognaa faqaala rasuulu llahi sal l slam inahum lam yufaariquunii ma aynan ifaaruqin fii jaahiliyatin walaa islaamin jaahiliyadii iyo islaamkii mirna nama faaruqin ayaga marka nusraa lagu siiye soo maaha inamaa banuu haashimin wa banu lmuطalibi shayءu waaxidu washabaka bayna asaabicihi farihiisu marka isgeliya hal shayaan nahay wa bihi qaala akbaranaa camru bnu yaxya bni اlxaariث marka qoladan reer bani lmuطalib iyo reer bani haashim marka la siinaayo ma loo kala badina oo ma waxaa la siinayaa laba naag intii la sii lahaay nin hal nin maa qaadanayo oo sida dhaxalka oo kale lidakari mithlu xadil unhayayn may u qaadanayaan mase si simanay u qaadanayaan si simanay u qaadanayaan nimankay naagaha banaan sida xooga badan waayo ilaahay meeshaan ma ku kala fadilin dhaxalka waa lagu kala fadilay nimankay naagaha hadday siman yihiin laakiin meelaha kale haddii qismadii si layska idlaaqay waa in caadi marka si siman faqiirka iyo hanigana waa wada qaadanayaan faqiirkoodana waa la siinaa hanigoodana waa la siinaa leanna waxaani sababkay ku heleen ma ahan faqri dartiis nacam ee waxay ku heleen marka nusrada iyo qaraabada hanigana marka de taas waa la wataa وبه qال أخبرنا cمر بن يحيى بن الحارث qال xdثna محبوب yعن بن موسى qال أخبرنا أبو إسحاq وهو الفزاري عن cبدالرحمن بن عyاaش عن سليمان بن موسى وهو الأشdق صدوq فقيه في xadيiثه bعض lin ayb وخuلطa qبلa mwتهi بqليل اkhtilاaطi waxbaa ku dhaca عن مكحuل عن أbي سلام ممdور ayaa la yidhah عن أbي أمامة الباhilي can cubaadata bni saamit qaala akhada rasuulu llahi sal l slam nebiga wuxuu soo qaatay yowma xunaynin maalintii xunayn wabaratan dhogor min janbi baciirin rati dhinaciis ayuu kasoo qaatay tin yacni ayuu kasoo gooyey faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha nnaas dadow inahu laa yaxilu lii ani ima xalaal noqonayso mima afaaa allahu calaykum wuxuu alla idiin soo celiyey qadru haadihi intan oo kale xalaal ima ahano kuma lihi ila alkhumusu khumuska ma ahane khumuska bisaan wax ku leeyahay waxa kale anigu kuma lihi waalkhumusuna marduudun calaykum khumuskana idinka un baan idinku dhaqaalaynayo idinku soo celina haddana qaala abu cabdiraxmaan ismu abi salaam mamtuur wahuwa xabashiyun wasmu abi umamata suday bnu cajlaan wabihi qaala ahbaranaa camru bnu yaziida qaala xadaana bnu abi cadiy qaala xadaana xamaad bnu slma can mxamed bn isxaaq can camr bni shucaybi can abihi can jadihi ana rasuula اllahi sal l slam ataa baciiran faahada min sanaamihi kuruskiisa wuxuu kasoo qaaday wabaratan tin ama dhogor beyna isbacayhi labadiisa farooduu kusoo qaaday dhexdooda uma qaala inahu laysa lii min alfay shayء walaa hadihi ila اlkhumusu wاlkhumusu marduudu fiikum laakiin khumuska keliya maahane khumuskana waa lahaa nebiga sal l slam wax kaloo la dhihi jiray assafiy oo intaan la qaybinin waxbuu kala ka qaadan jiray waa wau keeni doonaa iyadana wa bihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciid qaala xadaanaa sufyaan can camrin yacni bna dinar can الzuhriyi can malik bni aws bn اlxadahan can cumara qaala kanat amwaalu bani الnadiir bima afaaa allahu calaa rasuulihi mima lam yuujif اlmuslimuuna calayhi bikhayli bikhayli walaa rikaab waxaynan muslimiinta u orodsiinin fardo iyo owrtoona fa kaana yunfiqu calaa nafsihi nafsadiisuu ka nafaqaynaya minhaa xaggeeda quuta sanatin sanad wixii uu cuni lahaa hadhuu ma la dhahayo marka hadduu nebiga sanad wixii uu cuni lahaa meel dhigtay ee axaadiidta qaar waxaan ku aragnay inuu caloosha dhagax ku xirtay saddex ma bilood inaan laga shidin deb saddex bilood inaan gurigiisa dab laga shidinaa sugnaatay ee waxaa la leeyahay quuta sana ayuu meel dhiga jiray rasuulka sal lla l slam markuu meel dhigtana waxaa dhici jirtay hadhow marka xaajo dad qabo iska baahan oo muslimiina u imaanayeen waa siinaayey wixiisiiba wax ka siinaayey markaasaa guriga eber uu noqonayay saasay ku jamcna quuta sanatin ayaa wamaa baqiya wixii harana jacalahu fi lkuraaci wasilaaxi ayuu yeelayay fardaha iyo hubka cuddatan fi sabiili illahi caza wajal marka xadiidkan waxaa deliishada qolada dhehayso feyga sidiisaba waxaa iskale maamulkiisa imaamka sida haniimadoo kale wax loo qaybinaya maaha kuwaasaa marka xadiidkan deliishada wabihi qaala akhbaranaa camr bnu yaxya bn alxaariث qaala xadaanaa maxbuub yacni bna muusa qaala akhbaranaa abu isxaaq huwa alfazaariy can shucayb bn abi xamsata can الzuhriyi can curwata bni الzubayr can caaishata ana faatimata arsalat ilaa abi bakrin ayay u cidirtay tas'aluhu miiraahahaa iyadoo dhaxalkeeda weydiinayso min الnabiy sal l slam dhaxalkii aabbahay aan ku lahaa isi min sadaqatihi sadaqadiisa wa mima taraka min khumusi khaybar iyo wixii uu ka tegay oo khumusu khaybar dhibmal wa mima taraka min khumusi khaybar iyo wixii uu ka tegay oo khaybar khumuskeedii ah qaala abu bakrin abu bakr wuxuu yihi ina rasuula اllahi sal l slam nebiga qaala wuxuu yidhi inaa laa nuurath annaga nalama dhaxlo haddaan nebiya nahay marka dhaxalkii aabbaheeday warsanaysa abubakar wuxuu yidhi annaga nebigan waxaan ka maqlay inuu yidhi innagana lama dhaxlo saa darteed wixii nebiga uu ka tegay sadaqa unbay noqdeen maa taraknaahu maa taraknaa wixii aan ka tagnay sadaqatuhu haddii la dhaxli lahaa dadka qaara waxay isdhihi lahaayeen wuxuu nebinimada u sheeganayo oo uu dadka ula dagaalayo oo uu yacni u jihaadayo waxyaabahaas oo dhan dhaxal dadkiisuu rabaa inuu uga tago mulki iyo maal laakiin haddiiba la og yahay inaan la dhexlayninba rasuulka sala allahu calayhi wasalam meeshaa marka maxaa ka soo baxayo qofku markaas marmar shubhadaas ma imaanayso meesha وبه qال أخبرنا cمر بن يحyى qال xdثna محبوب qال أخبرna أبو إسحاq عن زائدة عن cبدالملك بن أبي سليمان عن cطاء qwlه واعلموا أنma غنمتم من شhيء فأna للahi خمسه وللرasuل ولذi الqربى al u yihi خمس اللahi وخمس رasuuلihi واxd flلahi وللرasuل hal waay kana رasuل الlahi صلl ل سلم yحmil minhu nabiga wuxuu ka xambaari jiray xaggiisa yxmilu minhu qofkii aan wax haysanin oo aan awoodi karin gaadiid ou jihaadka u qaato ayuu kasa gaadiid uga ka sii jiray wa yucdii minhu dadka muxtaajiintana waa ka sii jiray wa yadacuhu waa dhigi jiray xaysu shaaa meeshuu doono wayasnacu bihi maa shaaa buu ku samay jiray wa bihi qaala akhbaranaa camr bnu yaxya bn alxaaris qaala xadaanaa maxbuubun yacni bna muusa qaala akhbarana abu isxaaq huwa alfazaariyu can sufyaana can qays bni muslim huwa aljadaliyu qala sأlt الxasn bna mحamed wa alxasan bn mحamed bn عli bn abi طalib ثiqaة faqih ila anahu yuqaalu inahu أwl man أwl man taklama bاlإrjaa ayuu ahaa rawaa lahu aصxaabu الkutub الsit can qowlihi baan su-aalay wاclamuu anma غanimtm min shayءi faأna lilahi khmsah qala hada mafatixu kalaam الlah faأna lilaahida waa hadalkaa lagu furfurta waxyaabaha hadallada hadalka alla lagu furfurtay waay qaala hada mafatixu kalaami اllahi addunyaa wاlaakhiratu lilahi addunya iyo aakhiraba ilaaha iskale ee saami ilaahay ou marka qaadanaya ma ahan dabcan le wax walbaba asaa iska lehe qaala wuxuu yidhi ikhtalafuu fi haadayni الsahmayni labadan saami bay isku khilaafeen bacda wafaati rasuuli اllahi sal l slam markuu nabiga dhintay kadib sahmi الrasuul iyo wasahmi di lqurba faqaala qaa'ilu wuxuu yihi sahmu rasuuli sal l slam lilkhaliifati ninka madaxda noqdo min bacdihi baa iska leh wa qaala qaa'ilun ku kalena wuxuu yidhi sahmu di lqurbana liqaraabati rasuuli sal l slam baa iska leh hal qowl waa kan marka wa qaala qaa'iluna wuxuu yihi sahmu di lqurba liqaraabati اlkhaliifati yani walidi lqurba nebigu hadduu dhintay imaamka qaraabadiisa a qaadanaysa faijtamaca ra'yuhum ra'yigooda wuxuu ku kulmay marka calaa an jacaluu haadayni sahmeyni labadan saami kii rasuulka iyo kii qaraabadiiba fi lkhayli fardaha in la geliyo walcuddati iyo hubka waxa loogu diyaargaroobaya cadow fii sabiili illahi jihaadka dhexdiisa fakaanaa fii dalika khilaafata abi bakrin wa cumara radia allahu canhu sida waagii abu bakar iyo cumar meeshaas dhexdeeday ahaayeen marka waa mursal hadda kan xujo maaha marka xujo ma galo waa mursal saamiga qaraabadana banilmuطalib iyo banu haashima iskale saan soo marnay wa bihi qaala akhbarana cmr bnu yaxya bn اlxaariث qaala xadaثna maxbuubun qaala akhbarana abu isxaaq can muusa bni abi caaishata qaala sa'ltu yaxya bna اljazaar wahuwa alcuraniyu alkuufiyu saduuqu rumiya bilguluwi fi الtashayuc muslim iyo asxaabu sunan اlarbaca u wariyay can hadihi laayati baan su-aalay buu yihi waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilahi khumusahu wa lirasuul qaala qultu kam kana linabiy sal l slam min alkhumus meequu ku lahaa qaala khumusu lkhumus khumuskii markii shan loo sii qaybiyo meeshii wabihi qaala akhbarana cmr bn yaxya bn اlxaariث qaala xadaثna maxbubun qaala akhbarana abu isxaaq can muطarifin qaala su'ila الshacbiyu can sahmi الnabiy sal l slam wasafiyihi faqaala ama sahmu الnabiy sal l slam fakasahmi rajulin min almuslimiin oo kale u ahaa wa amaa sahmu safiyi yacni waxa asafiy la yidhaha nebiga loo xulay oo intaan la qaybinin uu ka qaadanayay haniimada ama feyga faciddatu faciddatun waa tiro wax tirsamaayo tukhtaaru la dooranaayo min ayi shayin shaa-a wixii uu doonou ka dooranaa marka uu kala baxa marka meeshaan marka faciddatun qaar baa waxay qorayaan marka faguratun faguratun gura marka haddii la yidhaha macnaheedu wuxuu noqonaa addoon faciddatun marka la yidhaahdana wax uun markaa yar oo tirsamaayo ka qaadanaa min ayi shayin shaa-a ayb wb marka ibn cabdilbar marka tamhiidka wuxuu ku leeyahay ajmaca alculamaau turan calaa ana sahma asafiy laysa liaxadi bacda الnabiy sal l slam horta wixii nebigu uu ka qaadan jiray meeshaa sahmu safiy qof nebiga ka dambeeyo oo qaadanayo ma jiro faاrtafaca alqowlu fi dalika waa bis qowlka arrinkaa waa kor noqday ilaa ana abaa thawr xukiya canhu maa yukhaalifu hada alijmac abuu thawr baa waxaa laga soo naqliyey buu leeyahay ijmaaca wax khilaafsan markaasuu wuxuu yidhi alaahaaru almarfuucatu fi safiy mutacaaridatu walaysa fiihi can asaxaabati shayء yahbut wabihi qala akhbarana cmr bn yaxya bn alxaariث qala xadaana maxbuub qala akhbarana abu isxaaq can saciidin اljurayriy can yaziid bni shakhiir qaala bayna ana maca mudarifin bilmirbadi meesha timirta lagu qallajiyo aan joogno id dakhala rajulu nin baa soo galay macahu qidcatu adiimin nin wato maqaar yar gobol maqaara qaala wuxuu yihi kataba lii haadihi rasuulullahi sal l slam tan rasuulkaa ii qoray yani waa ii amray waayo nebigu wax ma qori jirin isaga fahal axadu minkum yaqra'u qof idinka idinka mida wax aqriyaa ma idinku jiraa qaala qultu ana aqra'u anaa aqriyaa faidaa fiiha waxaa ku taallo min muxamedin الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam libani zuhayr bni uqaysh anahum in shahiduu an laa ilaha ila اllah waana muxameda rasuulu اllah wafaaraquu lmushrikiina ay kasoo tagaan waaqaruu bilkhumusi fii qanaa'imihimna ay ku qiraan waxay soo qaniimaystaanna shan meelood meel ay ka bixiyaan wasahmi nabiyi sal l slam iyo nabiga saamigiisa wasafiyihi marka cadafku cadfu tafsiiru iska noqon karaa haddii saamiga safiyiga laga wado haddii laga wado wasahmi nabiyi kii khumuska uu ku lahaana wasafiyihi markaa de waa yufiidu taqaayub muqaayaruu keena waa safiyiga iyo waa kala duwan yihiin iyo khumusulkhumuska fainahum mar hadday saa yeelaan aaminuuna biamaani illahi warasuulihi waa kuwa la nabadgelinaayo ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa ammaankooda la gelinayo wabihi qaala akhbaranaa camru bnu yaxya bni اlxaariث qaala akhbaranaa maxbuub qaala akhbaranaa abu isxaaq can shariikin can khusayf can mujaahidin qaala alkhumusu اladii lilahi walirasuuli kana linabiyi sal l slama waqaraabatihi ayaa iska lahaayeen laa yaakuluuna min asadaqati shay-an sadaqada waxba kama cuni jirin fakana linabiy sal l slam khumus lkhumus ayuu ku lahaa walidii qaraabatihina khumus lkhumus bay ku lahaayeen yani khumuskii shan meelood meesheedaa nebiga ku lahaa shan meelood meel waxaa ku lahaa qaraabadiisa walilyataamaani milu dalika walilmasaakiini milu dalika walibni sabiili milu dalika qaala abu cabdiraxmaan waa alimaamu الnasaa-i qaala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilahi khumusa ila akhiri laaya waqowluhu caza wajala lilahi ibtidaau kalaamin waa horta war bilaabashadiisa lianna alashyaaa kulahaa lilahi ashyaadoo dhan allah iska leh marka lilaahida sahmi ma aha walacalahu inama istaftaxa alkalaama waxaana laga yaabaa inuu warka ku furfuray filfey-i ku saabsan iyo walkhumusi bidikri nafsihi liannahaa ashrafu lkasbi alla marka nafsadiisuu ku bilaabay waayo waxaa laga raba waxaa la rabaa adiga in lagu fahamsiiyo haniimada iyo fayga kasab la kasbado kan ugu sharafta badan inay tahay ilaahaaba isu nisbeeyey marka walam yansib asadaqata ilaa nafsihi sadaqada markuu ka hadlaya ilaahay isuma nisbaynin inama sadaqaatu lilfuqaraa'i baa la yidhi lilaahi lama dhihin middaan marka lilaahi maxaa loo dhahay waxaa lagu milicsiinaa ashrafu lkasbi inuu yahay marka haniimada waxa lagu helayo waa kii nabigana dhihi jiray wajucila risqii taxta dilli rumxii liannahaa maxaa yeelay sadaqada awsaaqu nnaasi dadka wasaqdooda waay wallahu tacaala aclamu ilaahaana og de alla wuxuu kala jeedo ee lilaahi aayadda lagu bilaabay waqad qiila waxaa la yidhi bal yu'khadu min alghaniimati shay-un baa laga laga qaadaa fayujcalu fi lkacbati kacbada ayaa lagu maamulaa marka marka lilaahidii waxay ka dhigeen waa lasoo bixinaa wixii qeyb ka mida marka waxaa laga dhigaa marka kacbada xoogaa loo yeelaa wahuwa sahmu ladii lilaahi caza wajal laba tafsi laba qowlaa ku jirta marka kan horaa xoog badan laha wa sahmu nabiyi sal l slama nabiga saamigiisana ilalimaami markuu nabiga dhintay kadib ilalimaami imaamka iskale xaggiisa yashtari lkuraaca wuxuu ku gadayaa fardaha minhu saamiga xaggiisa iyo wasilaaxa hubka wa yucdii minhu wuxuu siinayaa xaggiisa man ra'aa qofka u arkay miman fiihi hana'an wamanfacata liahli اlislaam yani hadda wuxuu ku leeyahay saamigii nebiga qaadan lahaa nebigu haddii uu dhintay khumuskiisa xaggee la geynayaa hubka iyo fardaha waxaa la siinayaa qof dadka muslimiinta macno ugu fadhiyo wa yucdii minhu wuxuu wax ka siinayaa man ra'aa qofka uu arko miman fiihi hana'an wax waxtar qofkii ay ku sugan tahay wa manfacatan liahli lislaami ay ugu sugan tahay wa min ahli lxadiidi xadiidka nebiga dadkiisa wax laga siina dadka xadiidka nebiga ahalka u aho ama dadka baro ama baranayo ardaydiisa ah waalcilmi ahlu cilmigaa wax laga siinaa waalfiqhi iyo waalqur'aan dadka ahlu qur-aanka ahlu xadiidka ahlu fiqhiga ahlu cilmiga ayaa wax laga siinaa arday macallin wuxuu doona ha noqdo waayo maslaxad guud ay u xabisan yihiin ayagana oo ay dadka u haayaan wasahmun saamina lidilqurbaa wahm banuu haashimin wa banu lmuطalib baynahum alghaniyu minhum iyo walfaqiiru waa ka dhexeeya waqad qiila inahu lilfaqiirina waa la yidhi minhum duuna alghaniyi kalyataama wabni sabiili oo kale wa huwa ashbahu lqowleyni bisawaabi cindii labadan qowl marka wuxuu leeyahay kana u dhow sawaabka aniga agteydu laba qowl hani iyo faqiir waa u siman yihiin iyo maya ee faqiirkoodaa la siinaa inahu lilfaqiiri minhm duna alghaniyi kalyataama wabni wahuwa ashbahu lqowleyni bisawaabi cindii wallahu tacala aclam buu yiri wالصagiiru wاlkabiiru wاldakaru wاlأnhaa sawaaء isku mid ma loo kala badinayo lأn allaha caza wajala jacala dalika lahum waqasamahu rasuulu اlahi sal l slm fiihim walaysa fi اlxadiiثi kuma sugna anahu fadla bacضahm calىa bacضin qaarkood qaarka kale inuu ka fadilay oo ka dheeraad siiyey walaa khilaafa naclamuhu bayna alculamaa'i culamada dhexdoodana khilaaf ma ogin fii rajulin nin low owsaa hadduu dardaarmo bihuluihi huludkiisa libanii fulaanin reer bani fulaan hadduu u dardaarmo annahu baynahum inuu ka dhexeeyo haddii maalan nin uu yidhaha nin maalkayga saddex meeloodoo meel waxaan u dardaarmay reer hebel reer hebel waa u siman yihiin ninkooda iyo naagtooda waana dakara walunhaa fiihi sawaaun waa khilaaf kama taagna taas tanna waa la mid idaa kaanuu yuxsawna haddii la koobi karo fahaakada kullu shayin shay kastoo suyira libani fulaan loo yeelay annahu baynahum bisawiyati ilaa an yubayana dalika ilaa an yubayina inuu cadaynayo maahne dalika alaamiru kaa amraya bihi shayga wallahu waliyu tawfiiq wasahmun saamina lilyataamaa agoontaa iskale min almuslimiina wasahmun lilmasaakiini min almuslimiin wasahmun libni sabiili min almuslimiin walaa yucdaa axadu minhum sahmu miskiinin wasahmu bni sabiili laga siin maayo waqiila lahu waxaa la leeyahay khud ayuhumaa shi'ta midaad doonta qaado walarbacatu lakhmaasi yaqsimuha alimaamu bayna man xadara alqitaala min almuslimiina albaaliqiin waa haniimada marka arbacatu akhmaaska waxaa la siinaa marka dadkii dagaalamay oo qangaarka ahaa sida macruufka fiqiga iyana ku ah kutubta fiqiga ayb marka sidaanuu marka uga hadlay midaanina marka uu qeyba marka u kala sameeyay ayb marka sahmu miskiinin iyo sahmu bni sabiil hal qof layskuma siinayo mid qaadaa laleeya ama maskiinnimada ku qaadana ama ibnu sabiilnimada wabihi qaala akbaranaa caliy bnu xujrin qaala xadaanaa ismaaciilu yani bna ibraahim can ayuba can cikrimata bni khaalid can malik bni aws bni lxadahaan qaala jaa jaءa alcabaasu wacaliyun ilaa cumara radia allahu canhum ayay nbiga cumar u yimaadeen yakhtasimaani iyagoo doodaya faqaala alcabaasu cabaas wuxuu yihi iqdi beynii wa beyna haadaani kana kala saar faqaala annaasu waxay yidhaahdeen ifsil beynahumaa kala bixi faqaala cumaru laa afsilu beynahumaa ma kala bixinaayo waqad calimaa waxayna ogaadeen ana rasuula اllahi sal ly slama qaala laa nuuratu maa taraknaa sadaqa waa ogyihiin markaan laakiin cali iyo cabaas iskuma hays ma raadsanayaan markaan dhaxal laakiin maamulay raadsanayaano yaa maamulaaya maalkaanay isku hayaan ayb marka laba maray u yimaadeen markii hore dhaxalay raadinayeen waa loo sheegay waa fahmeen markan dambe marka maamul iyo isku soo qabteen faqaala zuhriyu zuhri wuxuu yidhi waliyahaa rasuulu llahi sala allahu qaala faqaala zuhriyu waliyahaa rasuulu llahi sal l slam nabigaa maamulay faakhada minhaa quuta ahlihi buu ka siiyey ayuu ka qaatay wajacala saa'irahuna sabiilahu sabiila almaal ayuu ka dhigay uma waliyahaa abu bakrin bacdahu uma wulliituhaa aniga cumaraa la ii dhiibay bacda abi bakrin fasaanactu fiiha waxaan ku sameeyey aladii kaana yasnacu wixii uu sameyni jiray uma atayaanii waa ii yimaadeen labadan fasa'alaanii waa i weydiiyeen an adfacahaa ilayhima inaan u dhiibo calaa an yeliyahaa inay maamulaan biladii waliyahaa bihi rasuululahi sal l slam wixi uu nabiga ku maamulay waladii waliyahaa bihi abu bakrin uu ku maamulay waladii wulliituhaa bihi kii aniga laiigu dhiibay fadafactuhaa ilayhimaa waan u dhiibay waakhadtu calaa dalika cuhuudahumaa ballamahoodaan ku qaaday ballanaan ka qaaday uma atayaanii waa ii yimaadeen yaquulu haadaa kan isagoo dhahay iqsim lii nasiibii min ibni akhii waala wiilkan adeerka u ahaa cabaas ayaa dhahay wixii aniga aan ka lahaa maalkiis isi dhaxalkeeda waa markii hore u sheegay wayaquulu haadaa kanna wuxuu dhahay iqsim lii binasiibii min imra'atii xaaskayga maalkii ay ka dhaxli lahayd aabbaheed ken fain shaa-aa hadday doonaan an adfacahaa ilayhimaa inaan u dhiibo calaa an yeliyaahaa inay ku maamulaan biladii waliyahaa bihi rasuulu llahi sal l slam waladii waliyahaa bihi abuu bakrin waladii waliituhaa bihi hadday sidaa rabaan dafactuhaa ilayhimaa waa u dhiibayaa wain abayaa hadday diidaanna kufiyaa daalika waa laga kaafina hadday diidaanna annagaa waa la maamulaa uma qaala waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilahi khumusahu walidi lqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiil hada lihaaulaai kuwaana iska leh wma afaa allahu calaa rasuulihi minhum fama awjaftum wاlcaamiliina calayha wاlmualafati quluubuhum wafi الriqaabi wاlghaarimiina wfii sabiili اllahi wabni sabiili hada lihaaulaai inama sadaqaatu lilfuqaraءi wاlmasaakiini wاlcaamiliina calayha wاlmualafati quluubuhum wafi الriqaabi wاlghaarimiina wfii sabiili اllahi wabni sabiil hadihi lihaaulaai wma afaa allahu calaa rasuulihi minhum fama awjaftum calayhi min khayli walaa rikaab qaala qaala zuhriyu hadihi lirasuuli اllahi khaas midaan oo feyga nebigaa gaar ay u tahay asaa maamulaayo quraa curaynata fadaka kadaa wakadaa quraa curayna qoladaa curayno meelihii ay deganaayeenee la qabsaday fadak iyo kadaa wakadaa nebigaa marka gaar u maamulaayo maxaa laga wadaa khumus laga bixin maayo feyga madhabtii kale daliisheeda waa kan marka oo shaafici khilaafsan ma afaa allahu calaa rasuulihi min ahli اlqura falilahi walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiil lilfuqaraءi اlmuhaajiriina aladiina ukrijuu min diyaarihim waamwaalihim iyo wladiina tabawa-u daara wاliimaana min qablihim wاladiina jaa-uu min bacdihim fastawcabad waa wada gaartay kulli hadihi اlaayatu aayadan way camimtay annaasa dadka falam yabqa axadu min almuslimiina kama harin ila lahu fi hada اlmaali xaqun ilaa feyga xaq ayuu ku leeyahay ayuu ku leeyahay ow qaala ama wuxuu yidhi xadun dheef ilaa bacda man tamlikuuna min ariqaa'ikum addoommadiina maahani marka shiicada keliya wax ku lahaynaa la yidhi waayo ayaga shardigii lagu sii lahayay ka baxeen waladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan taasaa laga waayay ayaga wala-in cishtu haddaan noolaado in shaa allahu laya'tiyanna calaa kulli muslimin xaquhu haddaan noolaadana qof walboo muslima xaqiisa waa u imaan doonaa ow qaala xaduhu ama dheeftiisa aakhiru kitaabi qasmi اlfay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih